oo waxay ahaayeen niman yar oo ka soo goostay qolada al-shabaab loo yaqaana ee ka dagaalanta doorasha dalka soomaaliyeed ka dagaalanta nimankaa niman ka soo goostay oo la yidhaahdo daacish bay ahaayeen daacish la magac baxay oo magac cusub la baxay oo maxaan ku dhahdaa firqa cusub ah oo hadda dhow kasoo kasoo go-ay ciidamada al-shabaab abaari koob iyo toban saac markay soo galeen ciidamada nabadgelyada markii ay ka war heleen tuugadaasoo ahayd mid dad yar oo bidhiiqadii iyo biyihii iyo kaneecadii laga cararay awalna ay xoololeey ahayd tuugadaasi markaanu ogaanay tuulada inay nimanka yimideen oo ay iska dhigayaan dad wax qabsaday ayaa waxaanu u dirnay ciidamada nabadgelyada ee ka shaqaynaya deegaanka ama ka shaqaynaya xuduudaha kuwaas oo tegay halka saac oo habeennimo ku sugnaa tuulo barwaaqo ayaguna goorta ay ka baxeen waxay ahayd xilligii ay qabsadeen koo iyo tobanka saac koo iyo toban saac ilaa koo iyo toban saac iyo afartan daqiiqa way ka baxeen waxayna uga baxeen waxay ogaadeen in ay kusoo fool leeyihiin ciidamadii wadankan gacanta gacan ku-hayntiisa lahaa ka shaqaynaya ee amniga uga shaqaynaya dowladda jubbaland ayaga oo si buuxda usoo ataagaya tuulo barwaaqo markay ogaadeen way ka sii baxeen waxayna u baxeen meelihii ay ku dhuumaalaysanayeen oo maxaan ku dhahdaa ay kasoo weerareen tuuladaas in kooxdaasi aad sheegtay in hadda aad kala wareegteen gaanku-haynta tuulo barwaaqo inay ka tirsan yihiin ururka markaasi ka go-ay al-shabaab ee hadda la magac baxay daacish ee sheegay daacishka ballaaran ee ka dagaalama wadamada syriya iyo iraaq inay ku biireen yaa idii xaqiijiyay idinka waxaa noo xaqiijiya wax kasta oo deegaanka ama wadanka soomaaliya ka jira ama ka bilaaban raba dadka soomaaliya dhammaan way og yihiin waan la soconnaa in ay maxaan ku idhahdaa ay soo galeen ciidamo la yidhahdo daacish oo ka soo falliidhmay ama ka soo goostay ciidamada al-shabaab in ay soo galeen wadankan meelahan jubbooyinka ama eriyada dhoobley ay kusoo fool leeyihiin baanu ogeyn in ay ciidamo al-shabaab daba socdaan oo waanwaan ka raadinaya waanwaan ka raadinaya oo maxaan ku dhahdaa maxaynu ku kala tagnay oo inay wada hadlaan oo heshiis meeshaas ay ka helaan raba oo inay daba socdaan baanu ogeyn waxaanu ogaanay inay isla soo dhawaadeen eriya dhooble ay isla soo galeen kuwii shabaabka ahna ay daba socdaan kabacdi waxaa lagu dhowaa oo sida meelaha hadda tuulo barwaaqa iyo eriyadeeda kasoo ag dhawaaday xogahaas aanu helay ciidamada sheeganaya daacish ee ka soo goostay al-shabaab ciidamadaas way caddahay wayna sugan tahay inay daacish yihiin waxay u sheegeen deegaanka dadka reer guuraagay u sheegeen inay al-shabaab ka soo goosteen inay yidhaheen daacish baana la yidhaahdaa inay yidhaheen waxaanu ku xidhannahay ururada daacish ee ka shaqeeya wadamada kale ee maxaan ku dhahdaa ka dagaalamaya meelaha kale ka dagaalamaya caalamka kuwaasaanu ku xidhannahay xogo buuxda waxaanu ku helanay in muddo aba in ururkaasi is-abaabulayo ama uu maxaan ku dhahdaa ugu dambayntii soo goostay hadda waxaanu ognahay inay eriyada ay ku sugan yihiin iyaga oo dib u noqday oo ka cararay dagaalka iyagii ka cararay eriyada ay ku sugan yihiin baanu ognahay sida meel la yidhahdo combolosh meel layidhahdo maxaan ku idhahdaa duurashaas oo eriyada waraha leh meelaha ka mid a inay ku sugan yihiin dadka deegaankana ay u sheegtaan inayna ahayn al-shabaab ee ay yihiin daacish waan gartay haddiiba tuulo barwaaqaadta ku sugan tihiin deegaanadaasina ay ka agdhow yihiin dagaalkuna hadda uu laba weji yeeshood la dagaalamaysaan al-shabaab iyo sidoo kale daacish oo iyagu laba kala noqday ma ma jirta cid kale ood arrintaa u qabateen oo baaritaan ma samayseen inay mana laga yaaba inay deegaano kala joogaan dadkan sheeganaya inay yihiin daacish annaga sirdoonka iyagu waa dadweynaha deegaanka ama dadweynaha reer jubbaland dhammaan waxay yihiin kuwa taabacsan ama la shaqeeya jubbaland kuwaasoo ay ka hor ka heleen horumar fiican amni fiican iyo dadaal badan oo ay u qabteen dadkaa reer guuraaga ee dhibaatooyinka badan ay nimankaasi ku hayeen inay daacish yihiin kana soo goosteen dadkaas ayay sheegteen in ayna cidna maxaan ku idhahdaa ayna u aabayeelaynin oo ayaga laftoodu dadka soomaaliyeed ay cadow u yihiin oo ayna dad hadda dowladda jubbaland ama dadka soomaaliyeed wax kuwii hore ka bedelan al-shabaab kushaqaysada ku shaqaynayay ama dadaalkii kuleylkii gacan kuleylkii shabaab u hayay mid ka bedelan inayna kula dhaqmaynin daacish inay yihiin in ay wadanka ku jirayaan wax noocaasay u sheegeen dad taageeray taageero weydiisteen baa jira oo ay la hadleen oo ku yidhahda anagoo daacisha anagoo ka bedelan kuwii hore in aadna taageertaan ood nala shaqaysaan baan rabnaa dad ay ku yidhaheen baa jira insakalaydi ka qaado wixii hore ee lagu dhaqmeeyey xaaraan buu ahaa sikaha bixinina isbaaraha bixinina waxay ku yidhaheen dadka maxaan ku idhahdaa xoololeyda sakaha bixinina wixii wax lagu qaadayay khalad buu ahaa waana ogaanay daacish baana na la yidhahdaa waxay yidhaheen baabuurtii lacagta laga qaadaya shabaab isbaarada u dhiganayay isbaarooyin bay ahayd waxaad bixinayseen lacagtiina waa laydinku cadaabi xaaraanna way ahayd had bixinina isbaarooyinka al-shabaab siinaysaan daacish baana la yidhaahdaa annagu arrintaa waan ka soo horjeednaa inay daacish yihiin way caddahay aad baan arrintaa usoo caddayn